بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله حمد عباده الشاكرين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله تعالى وحن كور مدون أمانتا قصة النبي عسير nebi cuseer waxa uu ka mid yahay ambiyadii loo soo diray reer banu israa'iil waxaanu yimi nebi suleyman geeridiisi kadib waxaanu gaadhsiiyey qoomkiisii iyo reer banu israa'iilba diinta islaamka iyo inay eebe keliga caabudaan nebi cuseer naxariisii nabadgelyo korkiisa ha ahaatee waxa uu deganaa dhulka barakaysan ee falastiin dabadeedna waxaa ka dhacay dhulkaas wakhtigii uu noolaa dagaallo ba-an oo sababay inay magaalooyinku burburaan oo gebi ahaanba magaaladu ay kharaab noqoto oo albaabada ay isku garaacaan maalintii dambe ayaa nebi cuseyr waxa uu fiiriyey magaalada iyo qaabka ay u burburtay kadibna waxa uu isweydiiyey su-aasha ahayd sidee buu eebba u nooleynayaa sidee buu eebba u nooleyn karaa magaalada tan burburtay kharaabtay gabowday sidee bay dib ugu soo noqonaysaa u noqonaysaa magaalo camiran oo cimaarado dhaadheer ay ka taagan yihiin walidalik baa xaqa subxaana wa tacaala isagoo ka waramaya wuxuu leeyahay aw kaladii mara calaa qaryatin wahiya khaawiyatun calaa curuushiha qaal anaa yaxyii haadihi illaahu bacda mowtiha ka waran nebi maxamedow sidinkii soo maray magaalo qaryo iyo tuulo magaaladaas oo burburtay kharaab noqotay dabadeedna waxau isweydiiyey qaala anaa yuxyii haadihi illaahu bacda mowtiha sidee buu eebba uu nooleyn karaa magaalada tan geerideedii kadib yacni magaalada tan burburtay sidee bay dib ugu soo noqonaysa si uu eebba uga jawaabo su-aasha uu soo jeediyey nebigiisa cuseyr calayhi salaam ayaa waxaa dhacay maalin maalmaha ka mid a in nebi cuseyr uu ka baxay oo uu ka baxay magaaladii asagoo oo wata dameerkiisii iyo saad cunto ka koobnayd khubus iyo sharaab sharaabka cinabka ah dabadeedna waxoogaa safarkiisii marka uu ku daalay ayuu wuxuu damcay inuu fadhiisto oo uu nasto dabadeedna dameerkii waa xidhay oo waa seeteeyey cuntadiina waxa uu isku daray khubustii iyo cinabkii si ay isugu qoyaan dabadeedna waa jiibsaday wakhti malaha ku dhow wakhtigii salaada duhur oo kale kadib ayaa uu seexday nebi cuseyr calayhi salaam kadibna waxa uu soo kacay qoraxdii oo sii dhacaysa markii uu soo dhacay ayaa malag u yimi malagii ayaa weydiiyey nebi cuseyr imise ayaad hurud kam labiift imise ayaad ku nagaaday hurdadaada qaala labittu yowman aw bacda yowm wuxuu yidhi maalin ama maalin badhkeed xataa maalin may ahayn intaan hurday ama aan jiibsaday ee aan ku nagaa hurdadeyda waxay noqon kartaa maalin badhkeed qaala bal labihta mi-ata caam malagii waxau ku yidhi waxaad huruday boqol sannadood subxaanaka yaa ilaaha alcaalamiin boqol sannadood ayaa u dhexaysay markii uu jiibsaday ilaa intii uu ka kacay waa mucjiso aad iyo aada u la yaab leh kadibna waxaa la lagu yidhi fandur ilaa tacaamika wa sharaabika lam yatasanah waxaad fiirisaa cuntadaadii iyo cabitaankaagii lam yatasanah bimacnaa lam yatagayar ismay bedelin cuntadii iyo sharaabkii dhadhankoodii ismuu bedelin urtii ismay bedelin sidii uu boqol sannadood ka hor uu ahaa ayuu yahay oo fresh u yahay subxaana allah wandur ilaa ximaarik waxaad kaloo fiirisaa dameerkaagii walinajcalaka aayata linnaas wandur ila alcظaami kayfa nunshizuha huma naksuha laxmaa waxa uu fiiriyey nebi cuseyr calayhi asalaam dameerkiisii dameerkii oo baaliyoobay oo ay camuudu liqday oo boqol sano ka hor dhintay oo hilibkii madhay lafihiina ay caddaadeen si uu eebba mucjisada u tuso ayaa waxaa dhacay in lafihii ay isu yimaadaan kadibna hilibkii uu dusha ka fulo lafihii kadibna ay samaysanto muruqyadii iyo cadalaadkii iyo carjawdii iyo dhammaan xubnihii jidhka oo dhan ugu dambeynna dusha laga saaro jidhkiisii iyo dhogortii kadibna lagu afuufay ruuxdii markii ruuxdii lagu afuufay ayuu ciyey dameerkii saddex jeer sababtoo ah wuxuu mooday in qayaamihii uu dhacay markii mucjisada la yaabka leh uu arkay nebi cuseyr calayhi salaam ayuu waxa uu yidhi falamaa tabayana lahu markii ay u caddaatay arrintii qaala aclam ana allaha calaa kulli shayin qadiir waxaan ogahay inuu eebba wax kasta uu awoodo nebi cuseyr waxa uu xasuustay su-aashiisii ahayd annaa yuxyii haadihi illaahu bacda mowtiha sideebuu eebbaha weyn uu abuuri karaa magaalada tan burburtay jawaab caddaan ah ayaa la tusay iyo marag uu ka yahay isagu nebi cuseyr calayhi salaam waxa uu dhaqaaqay isagoo ku wajahan inuu tago gurigiisii iyo deegaankii uu deganaa markii uu magaaladii soo galay ayaa nebi cuseyr uu la kulmay wax aada iyo aada u weyn magaaladii uu ka tegay iyada oo burburtay oo gubatay oo kharaab noqotay oo albaabada isu garaacayso ayaa waxa uu tegay albaabadii guryihii oo camiran cimaarada dhaadheer laga dhisay dad badan magaaladii ay degan yihiin guud ahaan magaaladii ay iswada bedeshay dabadeedna waxa uu raadiyey gurigiisii gurigiisii asagoo raadinaya iyo wuxuu la kulmay ruux haweena ruuxaasoo haween duq ah oo da-deeda lagu qiyaasay inay ahayd boqol sano iyo labaatan boqol iyo labaatan sano kadibna waxa uu weydiiyey in ay uga waranto ama in ay tusto gurigii cuseyr gabadhii way oyday waxa ay tidhi cuseyr waxa la waayay muddo boqol sano ka hor ah cid horu haysana lama garanayo waxaan u dhow yahay inuu geeriyooday su-aashiisana boqol sano ka hor baa noogu dambeysay nebi cuseyr calayhi salaam waxau ku yidhi cuseyr waa aniga eebbahay baa kaxayey iminkana waa la ysoo celiyey boqol sannadood baan hurday subxaanaka yaa ilaaha alcaalamiin yacni wuxuu uga waramay mucjisadii iyo arrintii la yaabka lahayd ee ku dhacday haweenkii waxa ay tidhi haddii aad tahay nebi cuseyr waxau ahaa cuseyr nin ducada laga aqbalo ee ii ducee si aan indhahayga uu eebba igu fiiqo jirada iyo xanuunkay hayana uu eebba iga kor qaado nebi cuseyr waa u duceeyey haweenaydiina indhihii ayaa u fiiqmay xanuunkii iyo jiradiina waa ka kacday markii ay bugsatay ee ladnaatay ayay fiirisay nebi cuseyr wejigiisii markaasay garatay inuu yahay nebi cuseyr kadibna waxay u geysay qoomkiisii reer banu israa'iil oo wakhtigaa laga qaatay kitaabkii towraadka oo uu gubay bakhtunasar ninkaasoo soo galay dhulka falastiin oo inta badan dumiyey burburiyey reer banu israa'iil kana saaray guryahoodii nebi cuseyr calayhi salaam markii uu tegay qoomkiisii ayay weydiiyeen inuu kitaabkii uu hayo towraat kadibna waxa uu u cilaamiyey oo u cayimay inay qodaan meel meeshaasoo ku aasay kitaabkii towraadka kadibna waa la qoday waxaa laga soo saaray kitaabkii towraadka laakiin kitaabkii oo duugoobay oo camuudii cuntay oo muddo boqol sannadood ah ku jiray meesha markii kitaabkii waxba laga garan waayey ayaa nebi cuseyr calayhi salaam uu eebba ku ilhaamiyey qalbigiisa kitaabkii towraat oo dhan kadibna waxuu ku dul akhriyay qoomkiisii wayna qorteen sidaasaanay gacantooda ugu gashay kitaabkii towraat ee in muddo ah ay la aayeen nebi cuseyr calayhi salaam markii uu geeriyooday ayay yahuuddii iyo reer banu israa'iil ay u nisbash u nisbeeyeen inuu ahaa welad uu eebba dhalay xaasha lilaah xumaan iyo nuqsaanba ilaahay baa ka nasahan wax ubad ahna eebba ma uusan dhalin laakiin nimankaa yahuudeed way ku gaaloobeen halkaa waxayna u nisbeeyeen inuu ilaahay uu leeyahay ubad oo cuseyrna ahaa wiil uu dhalay ilaahay walciyaadu billah ilaahay baan ka magan galnay fitnadooda inta aynu ku kulmi doono qisadan mid lamida waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu